بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي waxaan qof walba ku salaamayaa magaca iyo maamuuska oo halkan ku fadhiyo dhammaan marti sharafta iyo sidoo kale akademiyadda hogaaminta ee hiiraan waxaan marka ugu horeyso madaxda halkan fadhisa ee sharafta leh iyo marti sharaftaba siyaasiyiinta iyo hay-adda soo agaasintay ee bixinaysa abaalmarintan dhallinyarada saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan idin leeyahay fiid wanaagsan salaan kadib runtii caawa waxay ii tahay habeen qiimo badan oo aan markhaati ka wadan lahay in bulshada soomaaliyeed ay bilowday inay dadkooda magacyo u kala bixiyaan oo qof walba kaalintiisa wanaagsan lagu dhiirageliyo oo magaca looga dhigo ogaan badan uma lihi heerarka ay soo martay abaalmarintan xafladdan in la qabanqaabiyo waxaa la igu soo wargeliyey xalay iyadoo dhallinyarada iyo asxaabta hawshan waday ay iga codsadeen inaan kala soo qayb galo runtii si niyad sami ah ayaan uga aqbalay inaan kala soo qayb galo munaasabaddan anigoo aan warna u hay munaasabadda waxay ku saabsan tahay waxaa farxad weynii ah inaan idinkala soo qayb galo munaasabaddan iyo inaan noqday qofkii aad u garateen inuu wax la taaban karo qabtay sanadkii lasoo dhaafay qofku inuu wax qabtay iyo in kale waxaa ka markhaati kici kara bulshada nuuc walba sida aqoon-yahanada abaalmarintan abaabulay oo kale waxaan bogaadinayaa magacaad u culateen oo ah xilgudasho qaran dunida oo dhan waa ay ka jiraan abaalmarino nuucan oo kale ah waxay dhiirigelin u tahay dadka adeegayaasha u ah bulshadooda waxa ay siyaasiyiintu ka fahmi karaan abaalmarintan iyo kuwa la midka ah in bulshada soomaaliyeed ay soo jeedo oo ay og tahay qofka wax u qabanayo iyo midka dib u dhigaya ma dhahayo waxaan ahay qofkii ugu mudnaa abaalmarintan laakiin waxaan leeyahay tani waa fariin bulshada ka timid anna waan ka guddoomay waxaan tiimka iyo dhallinyarada iyo aqoon-yahanada soo qabanqaabiyey iyo hay-adda hawshan maalgelisay ku dhiiragelinayaa inay sii wadaan hawshan oo aad iyo aad u wanaagsan oo ay bulshadu u bilaabeen waxay tani bannaanka soo dhigaysaa dadka xilalka ummadda u hayo ee haddana sida aan la raban sida aan la rabin u guta oo ku qasbaysa ugu dambayntii inay gutaan inay gutaan waajibka loo igmaday dareen gooni ayay caawa ii tahay guddoomidda abaalmarintan ma ahan mid aan hadal ku koobi karo abaalmarintu ma ahan keligay qofka mudan waxaa abaalmarintan ila guddoomaya ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan waxaan hubaa wax walba oo ilaahayna waafajiyay inaan soo qabanno muddadii aan xilka haynay ma ahan awooddeenna itaalkeenna ma ahayn laakiin waxay ku timid garab istaagga habeen iyo maalin daqiiqadii ilbiriqsi walba oo aan kala joogsiga lahayn aan ka helnay ummadda soomaaliyeed waxaan soo marnay duruufo adag saaxiibadii iga horreeyey aqoon-yahanadii iga horreeyey iyo mashaaicdii iga horreysay intaba waxay xuseen marxaladihii la soo maray oo ugu adkay afar iyo tobankii oktoobar maalinna waxba nooma suurtagaleen haddii ummadda soomaaliyeed ayna garab istaagi lahayn waxaan xasuustaa xilliyo awood iyo itaal aanan lahayn waxba aynan qaban karin qofnana aysan aanan gaari karin laakiin baaqii ilaahayna waafajiyey jawaabtiisa ayaa noqotay mid ummadda soomaaliyeed ee waxay nala qabtaan waxaa dareen gooniya ii ah dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo debadiisaba marxalad kasta ee na soo martay wuxuu ilaahayna waafajiyo kulligeen inaan si niyad sami ah uga jawaabno jawaabta bulshada bixisay waxay ka dhignayd wadajir baa horumar lagu gaaraa wadajir baa dhib kasta oo dhaca looga baxaa caawa runtii ma ahan habeen laga hadlaya arrimo siyaasadeed laakiin anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan waxaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay isca- inay iscaawiyaan gaar ahaan dhanka caafimaadka oo aan dareemayn inuu culays badan ka jiro waan qiyaasi karaa baahida baahiyaha kala duwan ee taalla maaha mid la koobi karo laakiin bulshadu markay isgarab gasho ama isgarab istaagto wax badan oo aan la suurtagelin la suurtagelin karin ayay suurtagelisaa waxaan markhaati u nahay dad fara badan oo dalka gudihiisa waxaan looga qaban karin in maanta ay dalka ku sugan yihiin una baahan yihiin gargaar degdega oo ay dadkao dhan la gaaraan waxaan bulshada ka codsanayaa qofka aad garab istaagtid muhiimaddeedu waxay tahay naf in aad badbaadisa ayay la mid tahay waajibkaasna ma ahan oo keliya mid uu hal qof saaran yahay laakiin waa waajib dhammaanteen ina saaran oo ay tahay in aan sii wadnaa ama xil ama xil haddii aan xil hayno iyo ama haddii aan xil haynba waxaan leeyahay waxaa idinku waajib ah inaad ilaashata inaad ilaashataan dadnimadiina iyo kiina danta yar ilaalinta kiina danta yar ayaa micnaheedu ah naftaada oo aada ilaalisid ehelkaaga oo aada ilaalisid dalkaaga oo aada ilaalisid iyo dowladnimadaada oo aada ilaalisid waxaa laga yaabaa in dadka keliya ay u fasirtaan marka waxa la qabanaya inay tahay marka xilka uu ku saaran yahay laakiin maanta ayay inoo bilaabatay waxqabasho ka badan tii hore waxa ina sugayo bulsho aan soo wada aragnay mararka qaarkood saaxiibada ila socaya inta badan ka warhayo marka aan jidka marayo oo aan arka dariiq xiran waxaa aad ii taabto qofka muwaadinka caadiga ah noloshiisa ay xayin mayso qof baa ku nool maalintaas qutulyoonkiisa in uu soo helo haddii ay noqon lahayd ganacsigee yar iyo haddii ay noqon lahayd fursad uu maalintaa helay oo ay tahay inuu ku shaqayso markaan arka dariiqaas xiran si gooniya ayay ii taabataa haddii qof uu rabo inay khatar ku noqon karta inuu bulshada dhex maro dad badan oo bulshada dhex mushaaxid tusaalaha u soo qaato waxaan xusuustaa maalintii dhallinyarada bajaajka aan u tegayey oo weli ay caraysnaayeen wax ay xaq u leeyihiinna ku caraysnaayeen qof walba oo farrin ii soo dira ama ila soo xidhiida hadalkiisa ugu horreeya wuxuu ahaa naftaada ayaa dhacday laakiin maana nicin ee naftooda dhaftayda tooda kama kaga badnayn waxaan xusuustaa dhallinyaradii jaamacadda ka xayrantay oo aan u tagay haddii qof uu isleeyahay marka khatar ayaa kugu dhacaysa bulshada dhexdeeda tusaale u soo qaado kuwa fara badan ee bulshada maalin habeen ku dhex jira oo khatar aanan khatar aanan qabsan wixii kaa wixii kugu dhici lahaa way kaa weliyihiin laakiin u jawaabidda bulshadaada iyo la qayb iyo kal- la qayb inaad la qaybsatid marxalad kasta ay ku sugan yihiin ayaa markhaati u noqonayso nolosha aada rabtid inaad ku noolaatid maanta iyo berri waxaan aada u xasuustaa hadal qiimo badan oo ay waalidkayga ii- waalidkayga igula dardaarmeen allah u naxariis labadu way dhinteen hadalkaasi wuxuu ahaa haddii aad waalid jeceshahay qof walba waalid ayuu leeyahay haddii aad walaal jeceshahana qof walba walaal ayuu leeyahay haddii aad nolol jeceshahana qof walba wuxuu leeyahay qof nolosha u kaalmeeya ee garab istaaga waxaan ugu dambayntii hadalkayga ku soo gunaanadayaa hay-addan waxaan ku boogaadinayaa runtii daraasaadka ay samaysay iyo in la helo fursad lagu qiimeeyo dadka dadka u adeega ee madaxda qaranka ah waxaan kula dardaarmayaa hay-adda ama akademiyada ee hoggaaminta hiiraan in ay sii wadaan abaalmarintan oo ay dadka mudan ku xusaan sanad walbaba waxaan gabagabadii leeyahay bosishonka siyaasadeed waa la bannayn karaa laakiin bulshada qulubteeda waa inaan joogteena inaan waxu qabana maalin walba aad iyo aad ay umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu